bismillahi raxmaan iraxiim horta dhammaantiin xaafadda uu warbaahinta aad iyo aad baan u salaamayaa mar baa laisu keen dhuftay isku dhufadiina waan qancinayaa dadka weliba saxaafadda hargeysa waan qancinayaa waxaan ku qancinayaa su-aalaasi ayay ku dambayn doontaa gobolku aad iyo aad buu wanaagsan yahay nabadgelyadiisu waa boqol kiiba boqol wax beliyi kama jiraan barwaaqo ayay daaqayaan habeen iyo maalin kama qaado roobka markaas waxa weeye roobab mehigaana ayaa sheetana ka daayey weliba haba badnaadaan kala bayl iyo wajacla iyo waqooyigana wuu laga soo daa markaa meel meel ka dhacdaa ma jirto gobolka gebi gebi ahaantiisaba roob waa rooban yahay waa barwaaqo inkastoo dalagii hore laga yar habsaamay oo roobkii hore guga ou roobku soo qadilay oo maaras ahayd dabeedna uu yar kala gooyey may iyo juun markii intii hor ku bixi lahaa haddana xaggii dambe ayaa ilaahay naga kaabay aad iyo aad bay waayay markaa beeruhu u baxeen waxaa kaloo intaa noo sii dheer misaanadii oo nagu sii badanaya oo khudradda iyo kaashrabska o dhame wax alla wax oo dhame ay markaa loo rogay beerihii xitaa haruurka loo rogay baa beerbiyood loo rogay nin balli qabta nin ceel qoda markaas khudraddu waxay tagtaa ilaa iyo jabuuti ilaa iyo boosaaso wajaale markaad tagto iyo markaad agabar tagto iyo markaad caadda tagto arabsiyo meel kasta ceelgeliseed meel kasta waxaad xataa qadowgii ayaa laga beeray khudradii iyo xabxabkii oo loogu guraa ilaa iyo rabadaantii xabxabkii ilaa ilaa ilaa koonfurta ayuu socday marka waxaad moodaysaa dadku inay markaa ay ay soo ilbaxeen ay wax inkastay u baahan yihiin waxtar agabka beeraha ah haddana way dadaalayaan nin walba beer buu u dhaqaaqay markaas waxaad moodaa in marka xaggii xoolaha daba socday in laga soo noqonayo oo ay gobolka gebida isu rogaayo dhulbeereedkii beerbiyoodka aan kuwii roobka la sugaya aan ahayn dadkuna uu shaqaystaa sentarkii baa misirkuruda waa wajaale waxaan doonaynaa haddii eebaydmo in aan eerboorkii kalabaydha xaadho oo iyadana containariska wajaale iyo etoobiya iyo meelkaas u socda halkaasay uga soo degaan anagu anagu ma lihin rakaa baan doonaynaa iyo barsenjari waxa annaga arrimaha iyagu waa waa containaris bagaashka u gudbaaya etoobiya iyo somaliland baa u kala gooshaya waayo waddadiina imanka sideed kilomitr bay samaysan tahay intii kalena qalabkiibaa jina lagu maqan yahay srd ku maqan tahay dabeetna wajaale waa la gaarsiinaya dabeetna halkaasa ay hawl yaraanaysaa etoobiya bucshuradii gelaysay haddii containarskana laga soo dejiyo kalabayd shan mir ayay ku fidaysaabaa adduunka o dhan ilaa afrika soconaysa intaasi waxa weeye waa barwaaqada iyo nabadgelyada gobolka haddaan idinkaga warramo xagga horumarka markii aan tegey xafiisyo dawladeed oo ka dhisnaa way yaraayeen markan tegey waxaan amar ku bixiyey ninka wakiilka wasaarad ka socda haddaan xafiis lahayn ama staff lahayn hargeysaha kaga noqdo waxaan imanka maraynaa wasaaraddii waxbarashadu way dhisatay way shaqaysaa wasaaraddii maaliyaddu iyadu saddex gobol baabay ka xukuntaa ilaa hawd ilaa iyo borome iyo iyo gibiri intaasay isku xukuntaa oo waa xarun ballaadhan oo le cashuuraha beriga ardiyadda nooc kasta halkaasa laga xukumaa ilaa iyo beligudi halkaasa laga xukumaa waxaa kaloo iyaduna imika dhisaysaa oo bilaabday iyaduna bilaabaysaa wasaaradda deegaanka taasna iyaduna way way way bilowday way bilaabaysaa iminka oo dhagax digii baa noo ayaa noo harsan qoysku way bilaabayaan arrimaha bulshada wasaaradaha badankooda oo dhimi markaa qorshahoodiiba ku jiraan haddii aan intaa kasoo intaa kusoo daayo xagga dhismayaasha rigag way joogaan rigagaas oo ayadana aan u gudbinayno wajaale biyaha xarun agoomood oo oo weyn oo ay dhistay kuwait fan na way jirtaa deydkiiba imanka la marinaya riigiina waa la keenay marka meel bator la yidhaahdo ayaa laga soo wada saaraya biyaha iyo kau lalinaya wajaale markaa gebili iminka biyaha way ka haqabashay lama odhan karo gebili baa biyala kaydkeediina waa la helay meelaha kale way way way fooraraan laakiinse meel basar la idhaahdo ayaa biyahoo dhan fadhiyaan iyo meelo iyo laba meelood oo kaleba calaa kulli xaal xagga xagga bulshada arrimaha bulshada biyahaasi waa laga haqabeelay cisbitaalka cisbitaalkii weynaaye ee gabiiley waxaa la wareegaysaa hay-ad switzerlanda oo iyaduna qaabil iyaduna qaabilsan shaqaalaha iyo dawada iyo cisbitaalka horumarkiisa intaba la wareegaysa waxaan kula samaynay cisbitaalkii dhimarka oo fara badan oo laba qaybood oo waaweyn ah qaybii waxaa dhamaystiray jaamaca omar qaybtii kalena waanu wadnaa oo dibadda laga soo dhisaa waxaanu kula samaynay oo imika iyadana furitaankooda waxaa mar la wada furayaa cisbitaalka dhimirka aqalkii aqalkii weynaaya martida oo madaxweynuhu ku nasanayay iyo shan bargalo oo gaara oo imikana iyadana la furisayo aanu filaynana marka ciidamadu qalin jaamacadda gabiil ee qalin jiminayaan sebtembar dhowr iyo labaatankeeda cisbitaalka dhimirka iyo iyo guriga martida iyo basketbooshi oo loo dhisay jaamaca umaanasida intaa inuu madaxweynuhu furo ayaa ayaanu ku tala jirnaa wadadii waa taana idiin sheegay iyadana qalabkii baa loo keenayaa markay taasi dhamaato wasaaray kalabaydhna waxaa bilaabaysaa kalabaydh iyo iyo dila iyadoo dhammaanta maintenanskii iyadana hargeysa iyo gabilina waa way ku dibad jirtaa wadada markaa waxaa weeye horumar fara badan ayaa gobolka ka socda oo aanay gobollada kale nasiib u yeelan dhawaanshaha dadka oo deegaana oo aan guurin oo aan meelna u hayaamin kaawow kaawow isku dhalay ayaa ayaa ayay ayay tusaysaa bablationkani inuu taagan yahay oo meel loogu soo hagaagayo oo loo oo muujinaya badnadiisiina calaa kulli xaal waxa weeye waxaa kaloo aanu samaynay difreetadii oo soo qoray wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed waracadde ee ku saabsanayd bilicda magaalada oo ahayd kowdii bisha subsidy kowdii bisha axaddii baa axaddii lixda lixda gobol iyo gebidii bay ahayd marka lixdii gobol waxaa ka harsanayd ceergaabo oo laami ma leh marka halkii ceergaabo waxaa gashay gebidii mar kasta bay ku jirtaa iyadu marka gobollada ay laamiyadu galaan dabeetna waxaa weeye laamiga kale inkooyna dhammaystiraysaa kuwii hore u hirgelin mooyaane marmarkii maalintii xad ahayd baanu dhignay waanu bilowgii layidhi ka bilaaba dawladda hoose horteeda saddexdii mitir ayaanu dhammaystirnay waana si t v-daana kasoo geynay gobol qura oo intaas sameeyey mid kale annaga mooyaane gebili mooyaane mid walba dhagax dhig buu sameeyey laakiinse muu dhammaystirin dabeetna waxaan doonaynaa aanu siinay dadweynihii reer gabiley inay ka guuraan sandaqadaha iyo meelaha ay ku odoodaan waaga guryaha quruxda badan leh intaasoo dhan in laga rabo si bilicda magaalada usoo baxdo kuwaana wakti baan siinay ay ku ay sandaqadaha baqaaradaha ay ku sameeyaan dukaamada yar waxaa kaloo samaynaa light baan samaynaa aanay carruurtu jibin karin waanu kashaaf aanoo samaynay shabag oo iyadana security-ga magaalada aanu bilicdeeda aanu ku mijinayno oo aan waraaba soo gelin oo aan tuug ka qaadayn mobilka dumarka oo aan meel isugu soo gabanaya aana jirin taasna ayadana waanu bilaabaynaa wiilkan wiilkan baanu bilaabaynaa ee bilicda magaalada si ay u wanaagsanaato oo ay u qurux badnaato waxa weeye magaaladu intaasoo isku imika sekretariyadii kiis dhexaad baanu furnaa markii hore qalax oo qorahayd dabeetana imikaanada laba laba sekretari baan laba hore mid baan furnay ay neersi noo dhisay mid kii kalena iskuol aan markii hore hoose dhexe ahaa imaam shaafici oo iminka hay-adan qaranka afriqiya ee maxamed caligeedi ayaasa noo dhisay mid kaasna waxaan furnay wiigii dhaweyso mid kalena uu kaxigay jaamacaddii ardaydii u horreysay waxay qalin jibinaysaa shan iyo labaatanka septembar ilaa meelahaas ayay qalin jibinaysaa oo madaxweynuhu dad kasoo qaybigelinta au siin doonaa saaysidaha furitaanka marka waa markii u horreysay ee gebile jaamacaddeedu waa raacii u horreeyey ee qalin jibiya ayaa ayaa ayaa septembara waxaan doonaynaa inay noqoto sida boorame booygii tacliinta oo ay dadkooda dib uga soo noqdaan hargeysa oo islaan wal iyo in iyo nin oday waliba inankiisiiba soo kaxeeyo hargeysu keenay ayadoo halkaa laamigii iyo barwaaqadii iyo iyo oo ay konton kilomitir hargeysa u jirta oo ardaydeedii iskuulka qalaxa gelin dambe iyo gelin hore waxaa dhiganaya ilaa saddex kun sheekh maxamed yaraa waxaa dhigtay saddex kun iyo shan boqol haddana inamadaa soo baxaya hargeysiiyo ayuu kala jiri jireen camuud waxaan doonaynaa inay noqoto santar santarka jaamacadaha oo xitaa barina looga yimaado galbeedana looga yimaado dad dadweynaheedan degenna oo halkaa inankii ay ay iskuulka hoose dhexe ay ka soo bilaabeen ee secondariga qaraxa ka soo baxay in aanu u soo gudbin hargeysa iyo iyo camuudtoon taasna waxaan ku baraarujinaynaa dadweynaha reer gegeli beriye dibadba inay jaamacaddooda soo hagaajiyaan soo dhammaystiraan weeyaan waa bilowe dabeetana ay halkaa ay horumar ka gaaraan
ibrahim gedi waxaad tahay balsaadka gobolka kenya waxaad soo khiraa guryahan soo baxayay oo dhexgalay soo dhexgalay dadka iyo warbaahinta ka howlgashaa gobolkaasi iyadoo ay warbaahintu cabasho ballaaran ka muujiyeen waxay sheegeen qodobaad soo saartaada ballaarinta ayada khilaafaad xog ku dambeeya waxa weeye arrintaasi horta qoladan tiifiyada iyo journaali iyo iyo journaaladu inaan tuulo iska joogo ayay u dhiibaan kamaro tababar iyo wacyigelin midna ma lahayna kaasi inankii waxa weeye qof baa u eedaynayaa qof baa u odhanaya kan halkan wax ka sheeg kii uunbuu wax ka soo sheegaya kii wax laga sheegayey ee ee dulmigu ku dhacayena u tegi maayo marka labada isu eego ayay nuxurka usoo baxayaa marka waxaanu ku baraarujinaynaa qoladiina tiifiyada inamada idiin jooga debadaha inaad ku adkaysaan waar marka cid waraysataan ciddaa cidda ciddaa a waraysatay wax ka sheegayso ciddeedii kalena u sheega oo wax arrinkaasa lagaa soo sheegay bal ka warran dabeeto waxaa ku soo baxaysa halkaa qalabkii dhacay cidduu ku dhacay okay inamada haddaan usoo noqdo inamada lixdii biloodaan joogay waxay ahayd umaan yeelin lama kulmin dabeetana waxaan sameeyey waraaq baan u qoray waraaqdii imika waan tusay xunkay birta iyo jornaalka foore intoo dhan waan tusay warqadda ay sidaa idin lahaayeen ee ay lahaayeen wuxuu yidhi isoo mara waxay hayd u yeedhi xafiiska berito tobanka subaxnimo igu kaala isugu kaala idinkoo dhan ayay hayd ee may hayn sidaanu odhan karaa warka diraysaan aniga isoo maray anugu anugu maydhitar baan ahay ya miyaan odhan karaaba hadday ka dhab tahay keena warqadii dhaxa
gudow waxaan kaloo ku weydiinayaa waxaa laydinku yeedaya adiga maamulkiina gimli hadday tahay barsaafka iyo arinta meeyarka waa inaad si bareero uga xidhateen hoolkii shirarka ee dowladda hoose wasiirkii wasaaradda ganacsiga oo ah wasiir ka soo jeeda degmada gimli talabaad adiga waxaa si gaara laguga yeedaya inaad si bareera xilkii uga qaaday oo gaar sharciga guddoomiyihii degmada agaba taana maxaa saleen ta hore wasiirku wuu ii sheegay ee telefoon buu soo diray inuu imanayo marka habeennimadii ayaa ayaa aniga xanuun ugu dhacay gurigii dabeetana waxaan u sheegay barsaxidninkii ayna wasiirka imanay ya dabeetana markuu soo galay ayuu ayaan ka hortag calaa kulli xaal ways waayeen dabeetana wasiirkii wuxuu dowladdii hoosaan joogay dee waa lagu ogyahay baan ku uri calaa kulli xaal markii la isweydiiyey furihii hoolka rabadaan waxay ciidina ku dhaweyd maalmaha waxay waxay u sheegeen dowladdii hoose in ninkii furaha hayay hargeysa qabtay furaha hoolka markaa yaanu dowladda hoose amarkiina waa adigu saasay u dhacday ninkii furaha hayayna ka tegey arrintaa wasiirkana anugu ma jecli inay soo noqnoqoto waayo wasiirka daakliga ayaa ka jawaabay waa su-aashaa weydiiseen oo yidhi wasiirka iyo arrintiisii iyo maamulka gabiile way dhammaatay waxaa laga heshiiyey wasiirku gobolka u dhashay oo gobolkiisii cidina iska hortaagi karto cidina ma odhan karto meel lagu furi maayo nin odhan karaana ma jiro anigu waxaan qabaa hadday halkaa lagu dayn waayo in wasiirka sumcaddiisa wax laga heli
raalligelin ma ka bixiseen raalligeli waan yaana weydiiyey daakhrigi baaba ka bixiyey daakhrigi baaba dhameeyaan jira wasiirka daakhrigi
si agabar si agabar agabar haddaan arko agabar ilaa maalintii la geeyey ninka guddoomiyaha ka haynin laba degmada la hadhay buu waxaad moodaana in laga xukumo hargeysa gurigiis ma hargeysa haddii aad hayeen barka wax laga soo sheego darkan galis waxaa lagu leeyahay hargeysa joogo kontaag xita riboorkii saddex bilood laha baan ka weyne shirkan iyo waxba kuma saabsan waa ka hor baan ka hadlay dabeetana arrin duur bay ahayd ayaa ka goorkiisa hor yaalay oo bedelkiisa diyaar oo diyaar ahaa calaa kulli xaal arrintani way la kulantay ya dabeetana way la kulantay bedelkiisa waan samaynay warqadiisii baan siinay iyo wax mushkiladu jira misla intaana baa la isbedelaya ama adiga birtaa la bedeli kara ya isaga laftigiisa mar warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inaan waqti isla waqtigii laga qaaday iyo xilwareejintiisii la surayo waxa ku yiri intaas soo jeer baan telefoon soo diran ku leeyahay tag degmadi oo ima waay oo ima waay dabeetana markaan tegey ayaan kulla ka kariyay bal hadda inuu joobiye kale xataa hargeysaan la diray warqadda ugu diraba warqaddii lagu bedelay oo la waayey على كل حال او تليفونك حدا وليبا لا لقيت تليفونك هذا الاسبوع واحد وحده مرخات يلا ولا مرخا على كل حال ارنتها اكبر وارن سعودي الا شمبيون او جيتن هاي او هاي يعني ربع اسو حاجه في صوبك شوف عيد هوس كلابا انا ولو دارينتيد waxay ahayd in degmada in in loo daneeyo oo cid u shaqeysa oo fadhida oo oo diyaarka u saxata oo baahideeda soo sheegta in ayna loo helno kiina waan helay waan soo helay laakiin waxaan naga dhacday shirk baa lagu qabanaya adiga naga dhacday